waxaa magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose ka dhacay munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah waa beesha mudulood iyo beesha dabare darawal u dhashay beesha mudulood ayaa si kama ah wuxuu gaari ku jiirsiiyey wiil ka tirsan beesha dabare waxaana maxkamada islaamiga ah ku xukuntay diyo boqol neef ah beesha dabare ayaa walaalahood mudulood u cafiyey labaatan neef oo geel ah lacag ahaan waxaa lagu qiimeeyey siddeetanka neef ee geela ah labaatan iyo siddeed kun oo dollar wakiilka suldaanka beesha mudulood ayaa wareejiyey lacagta isagoona faahfaahin ka bixiyey waxa ay bixiyeen iyo qeybaha ka harsan diyada anoo ku hadlaya magaca beesha mudulood ahna wakiilka suldaanka beesha mudulood waxaan mataqaanaayay diyo nugule beesha dabare waxaan ilaahay rabidiidan hadda ka hor wiil uu dilay baabuurkii uu kirishbooyi ka ahaa diyadii markaan fadhiisannay waxaan ku heshiinay lacag dhan labaatan iyo siddeed kun oo dollar sidaa daraaddeed lacagtii waxaan hore oga bixinnay siddeed kun haddana maanta waxaan inaan wareejiyo aan diyaar u ahay toddoba kun haddana waxaa ii dhiman lacag saddex iyo toban kun ah waxaan ku heshiinay bisha safar in saddex kun aan bixiyo midda kalena waxaan ku heshiinay bisha arafo ee soo socoto inaan bixiyo haddii aan la diidin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey wakiilka ogaaska beesha dabare wuxuuna faahfaahin ka bixiyey sida ay ku heshiiyeen walaalahood beesha mudulood iyo iyaga nimankii reer mudulood iyaguna isla fadhiisanay gaari boqolka neef agu hiilankii walaalka agi maxkamadda islaamka xukuntii woo meena ireenaana codsadeen labaatan neefo aan dhaafni labaatan markii dhaafni siddeetan woo meel laga dhowiyaa sidde boqol iyo konton doolar lacagta guud meel laga tiyaa labaatan iyo siddeed kun marka akay laba kun lacagoo na siisan lama bilood ka dambena lix kun lacagoo na siisan laba iyo toban bilood oo saaga wareegti aan rafaday haanka naga dhammaad heshti naga dhammaati woo meeka ee dunida toban kun lacag agna siisan marka tobankii waa toddoba kun lacag ag haanka naga siisan bil kadib soddon bere kadibna mee kusuga heshnaa lacag saddex kun mee dhimanaa toban kun kale dhiman aan rafaday aan rafada haanka naga dhammaati aan rafadee dulxaj kowga wa toban kun lacagag si fidna haddii ilaahay idam allana deertis aabbaha dhalay wiilka la dilay oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa si diran u soo dhoweeyey xukunka shareecada islaamka macnaha waxaan ahay wiilkii aabbihiisa wiilka la dilay maxkamadda jamaame ayaan joognaa koodii hore waxaan qaadanay siddeed kun carafadan hadda waxaan lahaynay toban kun tobankii kun hadda nimankii reer muduliyud waxayna siiyeen toddoba kun toddobadii kun toban kun saddex kunna waxaan qaadanaynaa soddon beri kadib si cadaalad ayaan wax u qaadanay waana la dhexal siiyey ninba qaybtuu lahaa ayaa la siiyey maasha allah suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaanka beesha warday ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa goobjoog ah munaasabada diyo kala wareejinta wuxuuna u mahad celiyey labada beelood ee walaalaha ah maadaama hadda kama uu arrinkan ku dhacay walaalaha dabare kheer allaha siiyo waxay qaateen inay diyo qaataan ilaahay sharcigiisana ku qaataan annaga odayaal ahaanka salaadiin ahaan waa la joognaa ilaahay baana mahad iskale walaalaha bixiyan waxaan leenahay ilahi subxana wataala meesha ka soo bixiseen bedel kheer qaba allaha idin siiyo ugu dambeyn suldaan xaydar oo ah suldaanka beelaha dareed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda wuxuuna tilmaamay inay nimco weyn tahay isku xukunka shareecada islaamka hore waxaa uu jiri jirtay inaad geed la fadhiisto wax yar la kala qaato ninkii xaqa lahaa aan la tixgelinin aska warqaban qabiil askulmo la yidhaahdo maxaas ahaa intaasoo malyankeen laba malyankeen saddex malyankeen lukala qaataa soo marnay ilaahay naga gudbiyey maanta waxay taagan tahay inaan kitaabka ilaahay wax lukala qaato beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah markay wax isku qabsadaan waxay u xugun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab